habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa habeen sabti ah bisha nofembar waa toban sannadka labada kun siddeed iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya maxamed cabdi xasan iyo anigoo ah maxamed colaad xasan
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a tirada dadkii ku dhintay qaraxyadii shalay muqdisho ka dhacay oo korodhay qaraxii koobaad hadduu dhacay waxaanu moodnay in annagana loo dalilayahay difaac baanu kala galnay kii labaadba haddana dhacay kii labaad markuu dhacay oo aan aragnay inuusan annaga aan loola dal lahayn horay baanu u galnay dhaawacyadii anagoo guraya baa qaraxii saddexaad aniga baan ku dhaawacmaan markaan inta weliba laba soo qaaday kii saddexaad aan u noqday oo aan bas ka soo dejiyeen
wax kaloo aad dhegaysan doontaan xeerlaaliyaha qaranka ee dowladda federaalk soomaaliya oo nagu soo booqday xarunta v o a ee washington martina ku ah barnaamijka martida mikrofonka iyada naftirkeeda caqabaadka runtii jira waxaa ka mid ah xubnaha xafiis ahaanta ku imaanaya oo aan dhammaystirnayn xafiisyadii oo aan dhisnayn oon jirin rosaamo waxaa ka mid ah xubin waxaa ka ah guddoomiyaha maxkamadda dastuuriga ayaa golaha adeeg garsoorka maxkamaddii dastuuriga ma jirto waxaa ka mida xubin waxaa ka ah gudoomiyaha guddiga xuquuqlinsaan
barnaamijkii cawayska washington iyo warar kale ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese warkii caalamka
wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in tirada dadkii ku dhintay saddexdii qarax ee shalay ka dhacay hotel saxafi iyo agaarihiisa ee magaalada muqdisho ay haatan gaartay labayo konton qof xogo ay v o edu ka soo ururisay ilaa iyo shan isbitaal oo ku yaala oo uu ku jiro isbitaal madiina oo dhaawacyada ugu badan iyo meydadka la geeyey ayaa sidoo kale tirada dadkii ku dhaawacmay qaraxaasi ama qaraxyadaasi gaarsiinaysa boqol iyo lix qof goobjoogayaasha ayaa sheegay in dadka dhintay badankood ay ahaayeen dad rayida oo isugu jiray kuwo jidka marayey kuwo saaraa bajaajyo caasiyo iyo baabuur kale oo waddada maraysay marka ay qaraxyadu dhacayeen iyo kuwo lugeynayay hoteelka saxafi ayaa ku dhow isgoyska mashquulka badan ee kilomitr for waxaana uu ka soo horjeedaa xarunta c i d da warar ay ku baahiyeen baraha internetka ee taageera ayay al-shabaab ku sheegteen mas-uuliyadda weerarka
madaxweynaha waa madaxweynayaasha soomaaliya eritrea iyo ra-iisul wasaaraha ethoobiya ayaa kulamo ay ilaa iyo shalay ku lahaayeen magaalada baxradaare dalka ethoobiya maanta soo gebagabeeyey kana soo saaray warmurtiyeed warmurtiyeedka ayaa lagu sheegay in madaxweynayaasha soomaaliya eritrea maxamed cabdulaahi farmaajo iyo asiyaas afwarke iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ay kulamadooda ku jexjeexeen isbedelada siyaasadeed ee taariikhiga ah ee ka dhacay gobolka dadaalada nabadda isdhexgalka iyo arrimaha iskaashiga dhaqaale warmurtiyeedka ayaa lagu sheegay in madaxdu ay dib u eegis ku sameeyeen qodobadii ku xusnaa heshiiska ay bishii sebtembar ku saxdeen magaalada asmara ee dalka eritrea waxaa marmurtiyeedka lagu xusay in madaxdu ay ku heshiiyeen in si wada jira ay uga wada shaqeeyaan dhibaatooyinka la soo gudboodanaada dalalkan islamarkaana ay cod midaysan ka yeeshaan arrimaha caalamiga ah ee saameynaya gobolka sida lagu sheegay warmurtiyeedka saddexdan mas-uul ayaa isku raacay in mudnaan la siiyo lana qadariyo midnimada madax bannaanida dhuleed iyo midda siyaasadeed ee dalka soomaaliya
madaxweynaha turkiga rajeb tayib erdogan ayaa maanta sheegay in dowladdiisu ay u qaybisay dalalka sacuudiga maraykanka jarmalka faransiiska iyo britain cod maqala oo muujinaya sida uu dhacay dilka weriye jamaal khashikji isagoo la hadlayay wariyaasha ka hor inta uusan u duulin dalka faransiiska oo uga qaybgalayo boqol sano guuradii ka soo wareegtay markii la soo gebagabeeyey dagaalkii koowaad ee dunida ayuu madaxweyne erdogan sheegay in boqortooyada sacuudiga ay og tahay in qofkii dilay jamaal khashukji uu ka mid yahay shan iyo toban nin oo istanbuul gaaray maalin ka hor dilka weriyaha oo dhacay labadii bishii oktoobar ilawareedyo ku sugan turkiga ayaa horay warbaahinta ugu sheegay in turkiga uu hayo cod maqala oo si ulakaca loo duubay intii uu socday dilka weriye khashikji jamaal khashikji ayaa ah weriye u dhashay dalka sacuudiga bishii oktoobar ee aynu soo dhaafnay ayaa lagu dilay gudaha qunsuliyadda sacuudiga ku leeyahay magaalada istanbul ee dalka turkiga
madaxweynayaasha maraykanka iyo faransiiska ayaa sabtii shalay ka dooday arrinta ay ku kala duwan yihiin ee amniga yurub waana maalin kadib markii madaxweyne donald trump uu isna gaadhay magaalada baris islamarkaasna uu dhaleeceeyey madaxweynihii uu martida u ahaa markii uu bilowday kulankoodii ka dhacay qasriga elysee ayaa madaxweynaha maraykanku uu ku celiyey baaqi ahaa in la wadaago kharashka ku baxa difaaca yurub madaxweyne trump ayaa yidhi waxaan doonaynaa yurub xoog badan madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa ku jawaabay waxaan aaminsannahay awoodo badan oo yurub ah oo difaac dheeraada iyo difaac dheeraad ah oo yurub ay hesho labada hogaamiye ayaa ka fogaaday in iyagu ay isdhaleeceeyaan ugu yaraan intii warfidyeenadu ay goobta ku sugnaayeen markii uu faransiiska ka degay ayaa fariin twittera oo uu diray madaxweyne trump ku sheegay in yurub marka hore ay bixiso qaybteeda nato ka hor intaayna ka fikirin ciidan ay yurub yeelato
halkaad warkaasi ka dhegeysaneyseen waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington sidii aad warkaba ku maqlayseen wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya inay korortay tirada dadkii ku dhintay qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada muqdisho tirada ayaa hadda gaartay in ka badan konton qof oo dhimasho ah iyo boqol iyo lix kale oo dhaawaca waxaana isbitaallada ay ku mashquulsan yihiin daweynta dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii shalay wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo soo maray qaar ka mida cisbitaallada muqdisho ayaa warbixintan inoo soo diray waxaa soo kordhaya tirada dadkii ku geeriyooday iyo kuwii ku dhaawacmay qaraxyadii shalay lala beegsaday hoteelka saxafi ee magaalada muqdisho waxaana inta la ogyahay ilaa iminka dhimashadu ay maraysaa konton iyo laba ruux halka dhaawacyaduna ay gaarayaan boqol iyo lix qof oo la kala geeyey isbitaalada madiina daarushifa digfeer kalkaal iyo isbitalka soomaali sudanes agaasimaha isbitalka madiina dictor maxamed yuusuf ayaa v o a uga waramay tirada meydadka iyo dhaawac isbitalka la soo gaarsiiyey shalay waxay ahayd maalin aad u culus oo dhibaato weyn ay dhacday waxaa la keenay isbitaalka soddon iyo laba qof oo dhaawac ah oo toddoba ay ahaayeen dad dhaawacooda fudud yahay labaatan iyo shanna aan seexinay labaatan iyo shantaasitooda howl weyn baan u qabannay laakiin saddex ka mid ah intaana qalliimadii iyo waxba aan lagu suubinin waa laga gaarsiin waayey waa dhinteen labaatan iyo labadii kaleetood waan qalliin baan ku samaynay waa daaweynay xaaladooda aad bay u fiican tahay waxaa la keenay oo kale qaybta meydadkana waxaa la keenay soddon iyo kow meyd oo naloo kaga keenay bannaanka sida aad arkaysaan dhibaatada aad iyo aaday u baaxad weyneed marka waaye ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in uu naga yareeyo dhibaatooyinkanitood marka qaybta shaqada ka socotay bukaanada hadda noo jiifto wax hadda aan weli aan isleenahay dibadda in lagu daaweeyo u baahan yahay ma jiraan waa ka adagnahay ilaa hadda dhaawacyadii sida aan ku wadna howshooda waxaana rajaynaynaa dhinaca dowladda iyo wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha kaletoodba ballanqaad baa jiray in mataqaanaa yacnii agabka aan ku shaqaynayno in tayadiisa la kordhiyo marka aad baa ugu mahadsantihiin inaad maaragtay noo timaadeen oo arrintaanitood aad waraysigaanitood noo aad samayseen doctore marka markaad fiiriso dhibaatooyinkii hore muqdisho uga dhici jiray isbitaallada dhaawacyadii la keeni jiray iyo meydadkii la keeni jiray iyo kii shalay farqiga u dhexeeya horta mahad waxaa baryahan dambo dhaawacyada iyo qaraxa aad buu u yaraay laakiin marka loo fiiriyo dhaawaca shalay mid aad buu u culusaay sababta waxaa waaye hal qarax ma ahayn saddex qarax oo isdaba joogtay ahaayeen oo dhibaatadooda wadatay koleyba aad iyo aad buu uga yaraay dhibaatadii oktoobar agaasimaha isbitalka daarushufa ee magaalada muqdisho maxamed cabaas cismaan ayaa isaguna dhankiisa si kooban uga warbixiyey tirada dhaawacyada isbitalkiisa la keenay isbitaalka shalay galabta waxaa lasoo gaarsiiyey dhaawacyo tiro badan oo gaaraya ilaa iyo lix iyo labaatan bukaan oo runtii qabay dhaawacyo kala duwan meelo kala duwan dhaawac ka qabay sidana loo sheegayna qarax waxyeelo uu geystay kasoo gaaray dhaawacyadaas isbitaalka runtii waa lala tacaalay markii bukaanada la keenay bukaanada waxay isugu jireen rag iyo dumar inta badanna bukaanada waxay u badnaayeen dad jajab maxaa la yidhaahaa qabay oona loo sheegay xataa dadka guryi ay ku jireen inay kusoo dumeen ilaahay mahadii waa lala tacaalay bukaanadii intii dhaawacooda fududaa way baxeen lix iyo labaatankaas qof waxaa ka baxday afar iyo toban qof ayaa baxday inta kale isbitaalka ayay jiifaan oo yacni xaaladihii markaas ay ku jireen hadda way kasoo ronaanayaan way kasoo fiicnanayaan laydin keenay hal qof oo dhimasho ah ayaa la keenay isbitaalka asagoo meydaan la keenay isbitaalka markii dambena ehelkiisa u imaaday ehelkiisa markay u imaadeenna way qaateen waa gartay dhaawacyada iminka jiifa kuwa aad leedahay gudaha dalka wax loogama qaban karo oo dibadday u baahan yihiin ma jiraan Een, maya ilaa hadda ma jiraan dadkii la keenay een, isbitaalka waxay u baahnaayeen uu uu u qabtay inta dhibanna hadda een, dhakhaatiirta ayaa faraha ku hayso ilaa hadda maanan arkin qof isbitaalku wax uu qaban waayo oo laleeyahay dibaduu u baahan yahay dadka ku soo dhaawacmay qaraxyadii shalay waxaa ka mid a xirsi aadan maxamuud oo ka tirsan ciidanka booliska soomaaliyeed waxaana uu ka warbixinayaa qaabka uu ku dhaawacmay walaalow anugu waxaan ahaa askari buliisa een, annagoo meesha joognaa qaraxii koobaad dhacay qaraxii koobaad hadduu dhacay waxaan moodnay in annagana rooda leeyahay difaac baanu kala galnay kii labaadba haddana dhacay kii labaad markuu dhacay oo aan aragnay inuusan annaga aan looda lahayn horey baan u galnay dhaawacyadii anagoo guraya baa qaraxii saddexaad aniga igu dha- baan ku dhaawacma aan markaan inta weliba laba soo qaaday kii saddexaad aan u noqday oo aan bas ka soo dejiyey inta meydad ka wareejiyey meydadbaa ka ho- buu ka hooseeyey aadiisii taahiisa markaan maqlaa meydadkii ka wareejiyey dusha ka saarnaa waan soo dejiyey markaan soo dejiyey oo aan dhulka soo dhigay baa kii saddexaad aniga hansadii tudhay dhinacaan dhowr meelood baan dhaawac ka ah imise meelada dhaawac ka tahay waxaan dhaawac ka ahay dhabarka sinta oo laba meelooda surka gacantan hadda ii duwan adigubaad arkaysid madaxa oo biri ku jidho la yidhi birta ku jidho waxaa lagaa soo saari doonaa haddii lahayd markii aad biskootid birta ilaa ay soo dhawaata nerfayaal bay uga baqeenoo hadda lama soo saari kara ay yidhahdeen halkee lagu keenay marka isbitaalka daarashifa anigaa weliba markii aan dhaawacmay oo aan arkay inaan dhigbaxayo soo orday gaarigii xoogaa ii jira orod baan ugu imid si intaana damaadin aan u soo gaaro gaarigayga la igu soo qaado isla markiiba gaarigayga ee soo qaaday isbitaalka daarashifaa lay keenay gargaar degdegaana ka helay laamaha amniga dowladda federaalka soomaaliya ayaan weli faahfaahin dheeri ah ka bixin qaraxyadan marka laga reeba inay cambaaraynayaan sidoo kalena ay tacsi u dirayaan ehelada dadkii ku geeriyooday qaraxyadan waxaana ay dowladdu sheegtay inay baaritaanno arrintan ku aadan ay wadaan mas-uuliyadda qaraxyadan shalay ka dhacay magaalada muqdisho ayaa waxaa sheegtay ururka al-shabaab xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
fiid wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba halkaad weli nagala socotaanna waa v o a washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa inoo hayay waryaheenna haarun macruuf
maalin wanaagsan magacaygu waa haaruun macruuf halkani waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda voice of america istuudiyaha washington nasiib wanaag maanta waxaa istuudiyaha nagu soo booqday xeeralyaaliyaha guud ee qaranka soomaaliya axmed cali daahir oo ka yimid magaalada muqdisho magaaladan washington ku sugan mudane axmed cali daahir soo dhowow mahadsanid eh, haaruun adiga iyo bahda eh, idaacadda v o edaba sida wanaagsan oo aad serviskaad ummadda siinaysaan waad ku mahadsantihin waay waxaa jira garsoorka soomaaliya saddex laamood bay dowlad ka kooban tahay hay-adda fulinta hay-adda sharci dejinta iyo garsoorka xaaladda garsoorku waa sidee kabacdina waxaan ku weydiin doonaa kiisaskii musuq maasuqa ee toddobaadkan dhacay Eh, xaaladda garsoorka ee soomaaliya runtii eh, waxaan odhan karaa wuxuu ku jiraa hadda marxalad oo ka- oo- oo- oo transnis- transnis- yani eh, uu- uu ka baxayo marxaladii hore oo uu u gudbayo runtii marxama- marxalad casri ah Eh, sidaad ogtahay garsoorkeenu wuxuu ahaa garsoor ku salaysan nidaamka unitary systemka ama dowladda dhexe ee awoodda leedahay hadda garsoorkeenu wuxuu noqon doonaa sida wadanku uu u qaatay garsoor federaal ayuu noqon doonaa maadaama wadankii uu noqday wadan federaal Eh, waxaa jira marka eh, eh, gaab ayaa jira oo ah shuruucdii iyo nidaamkii loo baahnaa si garsoorku uu garsoor federaal u noqdo oo aan horey u jirin marka broseska hadda uu marayo garsoorkeenu waxa weeye runtii marxalad kala guur ah oo uu ka guurayo garsoorkii ku dhisnaa eh, central union eh, muxuu ahaa federal aan ahayn ee ku dhisnaa central government ayaa wuxuu u guurayaa federal system government marka eh, waxa uu u baahan yahay marka marxaladda in laga gudbiyo marxaladaas wuxuu u baahan yahay in la helo runtii eh, golo adeeg garsoor oo garsoorka federaalka maamula eh, shuruucdiisa dejiya eh, u dooda eh, garsoorayaasha iyo xeraalyaashaba haayargareeya ama iyagu muxuu ahaa shaqaale siiya imtixaama shaqada ka qaada inuu helo garsoorku wuxuu kaloo u baahan yahay in la helo wax la yidhahdo justice model ama nidaamka garsoor ee uu dalku yeelanayo oo ku salaysan qaab federaal ah isagaana meel fiican buu marayaa hadda oo gabagaba ah oo aan rajaynayno nidaamkaa markii laisla qaato oo laisla dhammeeyo inuu noqon doono garsoorku marka mid heer dowlad goboleed iyo mid federaal ah dhinaca kale haddii siyaasiyiintu mar walba ay magacaabaan garsoorayaasha dhibaata ka iman karta soomaaliya sababtoo ah garsoorka iyo siyaasaddii inay kala madax banaanaadaan soo dastuurku saas ma dhigay dabcan horta siyaasiyiin kale ma magacaabaan garsoorayaasha madaxweynaha ayaa ayaa magacaaba madaxweynuhuna saddexda awoodood oo jirta ee dalka ayuu madax ku siiyahay oo executiveka iyo baarlamaanka iyo iyo muxuu ahaa isheeg iyo judicarygaba qofka kor ka maamulaya oo dastuurka inay ku dhaqmaan ilaalinaya waa asaga wey marka ma aha lama oran karo horta executivekiibaa faraha kula jira garsoorka ama golihii wasiiradii iyo wasiiradii iyo ma aha kuwaasi wax awooda kuma le waa madaxweynaha oo keliya waxa magacaabidda noocaasa samayn kara ama sameeyeyba ama samayn kara taasna waxaa keenaysaa sharcigii golaha adeega garsoorka amin sharcigii la oran jiray muxuu ahaa ii sheegay xeerka nidaamka garsoorka oo wadanku uu lahaa ayaa awoodihiis qaab ka mida siinaya inuu madaxweynuhu samayn karo magacaabidaas iyo isaga oo madaxweynuhu haddana ilaalinaya bacdamaa uu dastuurkii qasab ay tahay oo saddexdii dowladood saddexdii hay-adoodoo dowliga ahaa laga maarmaanka ahaa ay tahay mid kamida ay maqan tahay inuu buuxiyo firaaqaas caadiyan laakiin waa inuu garsoorka madax banaanaada of course independence of judiciary wax la yidhahdo ama madax banaanida garsoorku waa waa waa waa sideedaba waa qadiyad muqadas ah ma ka madax waxay marka uga madax bannaan yihiin oo xilligaad ma ka madax way ka madax bannaan yihiin maxaa yeelay wuxuu u madax bannaan yahay garsooruhu go-aanka uu gaaraya isagaa u madax bannaan madax bannaanida garsoorka ee lagu sheegayo runtii waxaa waaye dhabta ah garsoorahaasi galka hor yaalla inuu u madax bannaan yahay oo go-aanka cadaaladda isaga u arka uu ku gaari karo kaas madaxweynena kuma faragelin karo ra-iisul wasaare kuma falagelin karo baarlamanna kuma faragelin karaan wasiirna kuma falagelin karo xataa qofka ka sarreeyo garsoorka uga sarreeya xataa kuma uu faragelin karo marka madax bannaanida go-aan gaarista way jirtaa ayaga ayaana u madax bannaan inay go-aanka gaaraan ama in maamul ahaan u madax banaanaadaan waa midda u baahan in golaha adeeg garsoorka loo dhiso oo miisaaniyadiisa iyo maamulkiisa iyo dalacaadihiisa iyo anshax marintooda iyo waxaasoo dhan ayagu ay qaabilaan amaa madax banaanida garsoorka ee dhinaca garsooridda ah way u madax bannaan yihiin way haddaan ka hadalno toddobaadkan toddobaad maalmihan soo dhaafnay waxaa la xukumay dhowr qof baa loo xukumay masuq maasuq shaqaalada ka daa shaqaale ka tirsan wasaaradda arrimaha biniaadminimada shaqaale ka tirsan wasaaradda maaliyadda in markii ugu horreysay la xukumo dad musuq maasuq lagu helay maxaa uga dhigan tahay garsoorka soomaaliya runtii anigu waxaan u arkaa inay tahay horta hawshii garsoorka hawl ka mida waay wax cusub oo ma aha oo garsoorku maalin walba ayuu xukumo ridaa xeraalintu maalin walba ayay eedo samaysaa booliska iyo hantidhoorku mar walba ayay soo sameeyaan muxuu ahaa ii sheegay baaris waa wax rotiinka ka mid a laakiin waxaa hadda cusub oo kusoo kordhay waxaa weeye in mas-uuliyiin xiilal qaran hayay in sharciga lagu horkeeno musuq maasuq ay sameeyeen taas waxay garsoorka iyo hay-adahaba uga dhisan tahay uga dhigan tahay horumar weyn oo la gaaray runtii muujinaysana kobaca iyo awood awood awoodeysiga hay-adaha garsoorku ay sameynayaan iyo hay-adaha baaristaba ama waxaa la isku yiraahdo muxuu ahaa rule of lawga ama waxaa la isku yidhaahdaba englishka lagu yidhaahdo muxuu ahaa ii sheeg hay-adaha oo dhaqangelinta sharciguul weyn bay u tahay runtii garsoorka waa garta kiis waxaa jiray ku saabsanaa wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda mukhtaar mahad daawud oo idinka laftigiinu aada ku eedeyseen xatooyo xolo dadweyne laakiin inkastoo kiiskiisa oo kiisaskan la mid ahaa xukun ma dhicin maxkamadna ma dhicin intaan ka warhayo maxaa ku dhacay kiiskaas annagu haddii aan nahay xafiiska xeraalinta wuu dhammaan waxalla wixii laga maarmaanka u ahaa kiiskaas ama eediisi ha noqoto ama ha noqoto baaritaankiisii guungaarkiisii waana gudbinay maxkamadda ayaa laga rabaa inay mudayso muddayn unbuuna sugayaa laakiin lagama noqon maya wax kiis laga noqday ma jiro ilaa iyo hadda sabab looga noqdaana maba maba maba maba jirtaba waa waa kiis maxkamaduhu iyagaa og shaqadooda waqtiyadooda iyagaa og timingkooda iyagaa og hadba waqtiga ku habboon inay mudeeyaan bacdama uusan xirnayn oo qof hadda bannaanka joogo uu yahay oo banaanijoo ku jooga kuwa xiran ayaa mudnaanta la siinaya mar walba oo qofka xiran muwaadinka xiran ayaa la hormarinaya mar walba marka laakiin arintaasi waxay hortaalaa maxkamadda insha allah waa garta arrinta ku saabsan masuq maasuqa dad baa maalintii dhaweyd markii xukunada la riday waxay dhaheen dadkan la xukumay waa dad jagooyin hoose ka haya dowladda garsoorka wuxuu u baahan yahay inuu intaa in ka badan qabto oo masuq maasuqa xafiisyo waaweyn lagu daro waxaa jiray doorashadii aan soo dhaafnoo kale waxaa eedeymo ayaa jiray in masuq maasuq uu jiro xildhibaanada iyo codadka la iibsado hadda laftigeeda eedeymo noocaasa ayaa jira maxaad u eegi lahadihiin xafiisyada sare sideedaba xafiisyadani waxay ku shaqeeyaan case la baaray oo la dhammaystiray inay maxkamadda aan geyno maxkamadduna waxay ku shaqaysaa wax loo soo gudbiyey inay go-aan ka gaarto iyadana waxaa laga rabaa marka hay-adaha baarista sida hantidhowrka sida muxuu ahaa ii sheegay trubatariyada ama hay-adda ilaalinta canshuuraha sida muxuu ahaa c i d da ama dembi baarayaalka ama criminal investigation departmentga sida immigrationka kiisaska inay ayagu soo dhisaan oo soo baaraan kadibna xafiiska usoo gudbiyaan wixii soo gudbiyaan anagu deg deg ayaan waanu hubinaa awood baan u leenahay inaan maaragtay saxno wixii ka khaldan iyo wixii ku sax kadibna aan maxkamadda u gudbino marka wixii naloo soo gudbiyey sharcigaan waafajinayno marka dhibaatadan codbixintu codadkan la iibsanayo dhinacyo kala duwana baa ka hadlay haddana gobollo kala duwan bay doorashadu ka dhici doontaa hadda waxaa taagan midii koonfur galbeed waxaa ku xigta puntland waxaa kusii xigta jubbaland kabacdina doorashadii qarankaa loo gudbaya marka arrintan ku saabsan xildhibaanada iyo codadka la gadanay waa arrin aada u culus gudaha iyo wadanka intaba waa laga hadlay marka xafiiskaaga maadaama xiraabiyi guda qarankawaxay u baahan tahay in la caddeeyo inagu waxaan ballan qaadaynaa wax kasta oo caddayn rasmi ah loo helo inaan sharciga horgeyno laakiin wax la yiri iyo wax habeen madow sariir hoosteed la isu geliyey iyo waxaas annaga kuma shaqeyna waxaan ku shaqeynaa wax cad oo la qabtay oo la proof garayn karo oo la caddayn karo maxkamadda horteeda ma aaminsantaa inay jiraan falalkan taasi waa qof walba sidau asaga uu arko aragtidiisa waay laakiin anigu ilaa iyo hadda case noocaas ah oo naloo soo gudbiyey oo caddaymihiisa le nalooma keenin markii naloo keenana sharcigaan horgeynayna kiisaska intaadan ka bixin maxkamadda oon mawduuc kale u gudbin waxaa jiray kiis ku saabsanaa cabdiraxmaan cabdishakuur siyaasiga sanadkii hore kiiskiisa inta lasoo qabtay kabacdi xabsiga la geeyey markii dambe dambeyn baa lagu sii daayay xaguu ku dambeeya kiiskaas kiiskaas waa kiis isaga nafsadiisu xafiiska uu baaristiisu sameeyey laakiin aan xafiiska dhaafin weli oo aan gaarin ama maxkamad ama meel kale aan loo gudbinin gaarin waaye yani horgeymihii hore un marka laga reebo kiisku waa marna horgeyn iyo waxyaabahaas oo qofka iyo xalaaleyn iyo in baaristiisa la sameeyo iyo waxa marna waa markuu dhammaado oo gunaanad uu gaaro waxaan ogahay in arrimo badan oo kayskaa ka mid a xal laga gaaray oo ay ka mid tahay dadkii dhintay ama muxuu ahaa iyo kayskaas marka wuxuu u egyahay kays danta guud ee cadaaladda mar walba la eegaya danta guud ee cadaaladda markii la eego inaan kayskaas horey loo dhaqaajinaynin ayu marka maxay tahay sababtu sababtu waa danta guud ee cadaaladda in la eego qaanuun qodobo ka mid a shuruucda qaanuunka ayaana banaynaya in danta guud mar walba waxaa laga horumarinayaa danta guud ee cadaaladda wax maa lagu waayay kuma oranayo waxbaa lagu waayay iyo waxbaa lagu helay laakiin kiiska ma lalaalay so far kiiskaasi xafiiska u xiray isagoo eegaya danta guud ee cadaaladda waa garta ma la dhihi karaa marka waxaa marka hore lagu soo qabtayna arrin siyaasad ku labantay ahayd haddana go-aan siyaasadeed unbaa uga baxay lama oran karo lama oran karo kiisasa dil loo haysto ayaa maalin walba ay xalinaa oo marka laga eego maslaxada caamka qof dad dilay ayaa xal laga gaaraa oo aan maxkamad la geynin kadib markii la eego danta guud ee cadaaladda iyo masaalixda guud ee qaranka laakiin cadaaladdu sharcigay taqaanaa marka wixii in sharciga sharciga ayay ku qoran tahay qodobka naftirkiisu sharciga ku qoran tahay haddaad eegtid xeerkeenna haddaad eegtid qawaaniinteenna waxay ku eran tahay mar walba mar walba waxaa saldhig u ah maslaxada guud ee dalka qodobkee dhigaya in maxaan ku idhahdaa kiiskii saawa cuslaada ama xasaasiya
annaga kiis noo xasaasiya kiis kiis culus iyo kiis noo xasaasiya midna ma jiro kiis walba waa xasaasi maxaa yeele muwaadin soomaaliyeed ayuu xorriyadiisa taabanaya muwaadin soomaaliyeed ayuu naftiisa taabanaya muwaadin soomaaliyeed ayuu taabanayaa maalkiisa marka kiis aan xasaasi noo ahayn ma jiro laakiin sida lagu xaliya way badan tahay maalin walba kiisas badan oo iyadoo la eegayo danta guud ee cadaaladda la xaliyaa jira
qodob ah waxaan rabay inaan ku weydiiyo dad waxaa jira dembiyo kala duwan loo soo xiro ama niisa ha soo qabato ama booliisku ha soo qabtaan ama laamo kale oo amniga ha soo qabtaan laakiin qofka la xiro xabsiga lagu iloobo muddo xabsiga aan la keenin lix bilood ugu yaraan dad xiran baa naloo sheegay maxaa dadka kiisaskooda loo dhammaystir lahayo loo baari lahayo ama maxkamad loo gudbin layahay loo xukmi lahayo ama loo sii dayn lahayo
horta baarista iyo gebagabaynteeda xabsi u gudbinta kala laba way hay-adaha baarista qofku markuu joogo baaris buu joogaa marka loo gudbinayo xabsigana waa mar baaristiisii dhammaatay oo xabsiga loo gudbinayo garsuga uu noqonayo marxaladda oo baaristu ka baxaya wuxuu gelayaa marxalad uu garsuga noqonayo muddo ayuu sharcigu baneeyaa mid walba oo uu leeyahay muddadaas waa in qofkaasi baaristiisa lagu gabagabeeyaa ama muddo waa in maxkamad lagu horgeeyaa oo garsuga ka baxay qaanuunka uu tilmaamaya inta badan inta aan anigu ogahay inta badan qofka lasoo xiro muddo xalaaleyn deg dega ayaa la qaataa oo sharcigu u banaynayo ama nabasgudda ha soo xirto ama ha soo xirto hay-adaha kale ee baaristu ha soo xiraan muddo xalaaleyntaasi qofku waa lagu hayn karaa inta uu garsoora loo geynaya garsoora u ogolaanaya iyadoo baaristii socoto haddana wuu weydiis hadday ku yaraato muddadii haddana wuu weydiisanaya waxay ku xiran tahay nigerka keiska ayay ku xiran tahay aad baad umahadsantahay xeeryaalaha guud ee qaranka axmed cali daahir adaa mudan waa mahadsantahay baarak kaasi waxa uu ahaa xeeryaalaha guud ee qaranka soomaaliyeed axmed cali daahir oo nagu soo booqday stuudiyaha v o a ee magaaladan washington waa anigoo haaruun macruufa mahadsan idin
aad buu mahadsan yahay haaruun oo la socodsiinaya barnaamijkaasi martida microfonka lagta dhegeysanaysaana waa v o a washington haatanna waa barnaamijkii caweyska washington iyo cabdixakiim maxamuud shirwac
kulanti waxaana wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington toddobaadkana barnaamijkeena caweyska washington qodobada aan kusoo qaadan doonaynu ku wada caweyn doonno waxaa ka mid ah ninka washington iyo wadamada shisheeyaha laga soo wintaafay werwerwey ku meersanay allahya wacaal iyo war maxaa ku kala maqan kenyada la weecshay durdurka iyo wiyeerkay waraabkiisa rabileed inta looga waakaday wartaani ka cabteen loo daray wadaantiiyo wadartay u heshiisay jaraheeda wadatana allahya wacaal iyo war maxaa ku kala maqan maxaa kala haysta qurba joogta dalkii dib ugu laabanaya iyo weliba wiilasha dhallinyarada gaar ahaan kuwa uga guurdoonka ah waxaa kaloo aad maqli doontaan qayb kale oo ka mida waraysigii ay barnaamijka caweyska washington siisay fanaanadda nasteexe ciise xirsi oo ku magac dheer nasteexayndho qaybtanna waxa ay fanaanaddu leedahay kugu badhaadhay daymada barwaaqaystii aragtida bu'da wiilashayda u busaylay u busaylay eegmada
kolba hees anaga tanoogu saabsan ku saabsan dad ma ahayn heestan adoonka uu nala jeclaaday bay ahayd runtiina hees aada u macaan bay ahayd hees aada u caan noqotay bay ahayd waana heesahaas kalankaaliga aan qaaday kuwa dee mataqaanaa barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal boqolaal soomaali oo ku dhaqan waddamada qurbaha gaar ahaan haba ugu badnaadaan qaaradaha yurub iyo ameerike ayaa xiliyo kala duwan qaar badan oo ka mid ahay ay deegaamadii markii hore ka yimaadeen dib ugu laabtaan gaar ahaan xilliyada xagaaga iyadoo qaarkood ay maalgelin ku sameeyaan qayba uu ganacsigu ka mid yahay halka qaarkoodna qofba waa muraadkiisii ay ku guursadaan amaba ay qoys cusub ka yagleelaan hase yeeshee waxaa jira sheekooyin iyo dooda xilliyada qaar ka soo noqda iyada oo dhallinyarada waddanka jooga ay ka cawdaan in qorshayaal dhanka guurka ah oo ay lahaayeen noqdeen ay qurbo joogtu ka soo duldegaan islamarkaana ay halbacaad lagu lise ka dhigaan haddaba yaanan sheekadayda ka dilina yaasiin maxamed faarax oo ku magac dheer yaasiin madaale waxa uu ka mid yahay dhallinyarada suugaanyahanka ee ku dhaqan magaalada hargeysa waxaana uu mahadsa uu ka sameeyey sheeko sida uu ii sheegay ku dhacday wiil ay saaxiib yihiin oo haweenay uu rabay inuu guursado wiil kale qurbaha ka yimi uu calafku isku daray warakaca jacaylka ka darana waa tana caawa kan aynu caawa u soconno waan gartay markaa siduu nin dhallinyarahoo jacayl dhulkii ku nool oo iska degan baa tusaale ahaan oo kale gabarh buu la sheekaysanayay dhaqaalihiisa waad iska dareemi kartaa dabeetana gabadhaa waxbay isla meel dhigan wuxuu ugu talagalay markay wixiisa isu gaadhaan laba sano ama saddex sano kabacdi ama sanad iyo bar kabacdi inuu intaa yar isu geysto dabeetana uu gabadhaa guurso ninkaasi sidaa reer ku yagleesho waan gartay waa qorshihiisii gabadhiina caadiga ballan baa u xidhna hadduu markaa wax dhamayn lahaana waxaa laga yaaba inuu jeebkiisu yara xidhayo ninun baa dibadda ka imanaya gabadhii oo dabeetana gabadhii bay sarkayaan wuxuu dhihi anigu heblayo anigu dibaddan ka imi buu ka gadayaaba arrin kaleba ma hayaba waxbale dibaddan ka imasan gaabta uga soo qabanaya hawshiiba oo markaa waa laga soo duldegayba gabadhii waa laga soo duldegayba niyo dumarkuna bal anagu marka qumbax kan la joogo ay ereygaa dibaddan ka imi haye aad bay aad bay ugu nugul yihiin dee saw raggiiba uma nuglo maxaan ku dhahaa hadday dib gabadhi timaado iyadoo gabadhiiba ilaashanaysa ninkana ay wacad iyo ballan wada galeen uun isaga ma guursanayso warniyo dee taa lafteeda waa taa- taa taa lafteeda cabashadeedu waa jirta laakin taas wax yaroo fara ku tiriso weeyaane Wala- Taa- tooyada ee xagga ee xa- xagga kale u badaya cabdixakiino we xagga haweenkaa loo badan yahay haye kadibna see u barakacayaan maxaa dhacaya dabeet da- dabeetana habeenkii ninkii dhammaaya saddex sano afar sano intaa ay soo wada sheekaysanayeen wax soo meel soo wada dhigteen ballan ay ku kala tegeen dabeetana ballantiisa sikin qura ama hal minid buu dabeetana hal bacaad lagu lisan kaga dhigaya ama hal maalin inuu taala kulma kaga dhigaya marka ninkani dibaddu ka yimi waan gartay dabeetana nimaanu saaxiibanay cabdixakiinow haye ragguna waa laba oo marka nimanka dhalinyarada he sheekaysanaya nin waa nin galaangal fara badan xagga dumarka u lehoo ninkaasoo kale haddii aqal ka dumo oo kale waxaa laga yaaba siduu kasoo qabto way fududahay baa la dhahdaa laakin waxaa jira rag xoogaa iska yara xidxidhan haasaawaha oo aan dumarka galaangal fiican u lahayn oo haddii aynan isfahmaan oo inantaas dabeetana uu arrinkaasi ukaarkaasi dabeetana uu u socon waayo waxoogaa ama uu ka yari gubto hantaaqada ku dhacday sida uga soo qabtaaya way adag oo aanay ugaba dambaynba aanay ugaba dambeyn haddaba nin aanu saaxiibanahay oo qoladaa damba qolada aanay uga dambaynin qolada aanay uga dambayna haye ayaa cabdixakiin u geelay sacirka lagu maalay waa la barakiciyey kale kuma garatee si kale kuma garatay waa la barkiciyey walow uu kasoo kabtay in- muddo ka bacdi haye arrintii buu dabeetana dhowr jeer igala hadlo markaasuu guri warna yo yaasiino wallahi arrintaas ayla kulanto dabeetana markaasaan dareemay inay yacni riiqdii muddo ma garanaysaa arrintaa ma garanaysaa oo, eh, ka soo gaadhay haye arrintaa inaad irmaadi waxuun iga tidhaahdid moogtay oo ninkuna waa nin gabiya markaasaan kuri war madafkaaga ku cilbixdi saaxay isaguna waa sugaanyahan oo waa waa waa gabiya isaguna waa nin isaguna waa nin suugaayahan oo gabiya haye adigu kusoo micin Dabeetana baday marka markaasuu guri, wallahi arrin- ha ha marka anigu hiili soo diray waan gartay marka maansayaroo warla la yidhaahdo ayaad gow ka siisay ayaa ha ayaan gow ka siiyo ninka arrinkiisaan kaga hadlayaayo warle waxay kaga hadlaysaa waxyaabo fara badan oo kala warla oo haddii shay weliba sheegi kari uu ogaan lahaa uu muxuu kaga sii talageli lahaa moogtahay laakiin aan ogeyn oo midba mid ka dalo- ka dulimanayo moogtahay waan gartay warle waxay odhanaysaa weligeedba aadmigu weligeedba aadmigu inkastuu walaal iyo gacal iyo tol wada yahay wacdaraha adduunya wacdaraha wacdaraha adduunyada maxaa weyda ciilkiiyo warmahoodana isbaday maxaa werafka boobka iyo carta iyo wirta isbaday weyraxa nin dagan iyo damacnimo wata isbaday ugartiya istiidada ableyd iyo wareentada isu wada lisanayana allahayo wacal iyo war maxaa ku kala maqan wadaasha carartee horarkiyo waraabaha laga waabi waaye weeraha dadqaadka allahayo wacal iyo war maxaa ku kala maqan wegan rag dhowrtoo jiilaalka weyd iyo wabciyaha raadkiisa laga jiray wadeeco wilihii ku dhabar jabay ninka washington iyo wadamada shisheeyaha laga soo wajaafay werwerwey ku meersaday allahayo wacal iyo war maxaa ku kala maqan ganyada la weecshee durdurka iyo weyeerkay waraabkiisa rabileed inta looga waakaday wartaani ka cabteen loo daray wadaantiiyo wadartay u heshiisay jaraheeda wadatana allahayo wacal iyo war maxaa ku kala maqan dad waraage caashaqa axdi weyna wada galay wejiyadu jacaylkay isku waafaqeen iyo cadqadaha calafka intuu weerar soo dum waqti kooban kala dira allahayo wacal iyo war maxaa ku kala maqan sumalka iyo wankaygii kiba calacaliya ma ogtahay xulahiya sumalka iyo wankaygii ninka lagu wareejiyey waaxiyeysanayay waqalkiiyo daruuraha weylaalis loo dhigay iyo wahanka quusta ruuxayga weheshada allahayo wacal iyo war maxaa ku kala maqan welwelada ciyaarta iyo farxadda iyo washeeriga ninku waa bariisiyo ninka qaba walaacii waayuhu ka heshiya wadhidiyo tabaalada wadnihiisa diifaan allahayo wacal iyo war maxaa ku kala maqan gacankii badweyntiiyo wabaweydin kala xidhay waayaba irmaan tadweelka u culaysee wareerkiiyo naftayda ha ku lumin walaacii tabashada ka waantow waa ceenso samirka waxyigiyo qoraalkii ha ka caban wareegtada wehelka iga maqanow adigana wanaag iyo waadiga ladnaantii inaad nabad ku waartiyo ducan ku wadeeya waxa dhacay kasoo kabo sidaasuu leeyahay cabdixakiin oo dabeetana way oo markaa waxa weeyaan waxa dhacay kasoo kabaa tidhi ninkii oo isu waxa dhacay kasoo kaba buu leeyahay oo de hadday waxa kale dhaceen haye yaanay kula tegin aniguna samir baan qaadanayaa Ad- adigana de halkii dambe ilaahay ku mariyo haye Al- allaha ku barakeeyo buu le dabeetana ducuu dabeetana ka daba diraya war hadday sida ugu wanaagsan ee gobonnimadii ku jirto waana se gobonimada ku jirto waxaa baan xasuustayba heestii ninka damacu raacee dookhuu calanka saartee kugu gacan dambeeya inaan Ah.
dardaaran siiye dusha nabar Dardaaran hataa siin siiye Ah, hanuuniye hanuuniye xanuuniya aad iyo aad marka iyo een, dadkii kala geel iyo gamaan farsiya ku gelbinaya ducaan gaboweriya ku Ducaan gelbinaya gaboobay waxbun iyo ku- baarmaxaya ku gelbinayaa ayaan kuu gelbinaya markaa ducaa gow laga siiyo waxa la yidhi dibal adiguna soo kaba adigana meel wanaagsan allaha ku mariyo ha markaa ducu ku sagootay inaan taas u ka nabadgelyanaya weliba mar hadday sidaa u dhacdo calafkiina kala kaxeeyey markaa ninkii sidaa ku baraka ducadana gabadhaa ka dabagee isagiina soo kabasho iyo maxaanku idhaha u diyaar garow ma soo kabtay markaa oo dee dib ma isu soo abaabule wuu ka soo kabtay cabdixakiin oo walow ay culays fara badan ku keentay maalmihii horo werwer fara badan iyo fikir badan oo dhinaca maskaxda magaranaysa ay ku afartii moogtay arrintaasi haye gadaal baa haddana markuu ilahayna tala haddana markuu ilahayna tala saartay maalmihii dambe waa ka soo kabtay markii dambe mar dambe iyo kabacdiba reerkan uu samaystay haye marka yaasin markaynu eegno dee dhallinyaradii ma ahan qurbaha kuwa ka imanaya laakiinse iyada laftirkeeda maanay meesha ku jirin calafkii iyo maxaan ku idhahdaa kuwa qurbo laftirkoogu dee qurbay joogaan halkaa markay waddanka yimaadaan dee nolosha waxay eegayaan dee bulshadoodiiba halkaa joogta meel kale dee meeluma joogaane cabdixakiino walaal mee way jirtaa calafkuna ka jira waa kan la dedad wadaaga caashaqa ahli weynna wadagale wejiyada jacaylka isku waafaqeen iyo waxaqabaha calafka ee weerar soo dama kooban kala diraan lahay oo cali war maxaa ku kala maqan haye marka wuxuu leey waa kan la dee yani kala warqab la-aanta dee calafkan iyo dee jacaylkan meeshii jiray wuxuu leey jacayl horaa meeshii jiray moogtay calafkanna dee iskamay warhayn lakin hadday kala warqabi lahaayeen haye dee arrintan sidaan umay dhacdeen lakin dee kolley tacalafkuna meesha waa ku jirtaa lakin inu tacalafkuna meesha ku jirto dadku iyagoo caashaq wada wadaagay wax soo wada dhistay go-aan meel wada dhigtay oo dee axdi iyo wacar ku kala maqan iyo waxaan wada samaysano calafku waa ka wada adeegi karaa no laakin waxaad moodaa haddana qurbaha markaan marka qurbaha lana ka yimaado haye ma maqashay hasha kudna waa dilay waxna waa uheliyaan maxmarada soomaaliyada tidhaahda waxna waa uheliyaan aad iyo aad ha ha ha marka calafka waxbaa noo weheliya calafka waxbaa noo weheliya calafkana naga qaade waxbaa idiin weheliya waxaan xasuustay waxbaa noo weheliya waa hagaagaba aad iyo aad ayuu mahadsan yahay yaasiin maxamed faarax yaasiin madaale waxaabaan xasuustay heestii quruxdayaan u leenahay qalabkayaan u sidanaa ma rag qaarad kale jira buu noo qoray noo qoray ilaahay mar kale ayaan dhegaystayaal idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba hawaysin wacano wanaagsan markana dhegaystayaal ku soo dhowaada qaybtii hal abuurka iyo heesaaga waxaynanu halkii ka sii anbaqaadi doonaa qaybtii saddexaad ee waraysi ay barnaamijka cawayska washington siisay fanaanadda nasteexa ciise xirsi oo ku magac dheer nasteexa indho waxaanay qaybtan kaga hadli doontaa qaar ka mid a heesayeedii gaar ahaan heesta aadka u caanbaxday ee kugu badhaaray daymada barwaaqaystay aragtida bu'da wiilashayda u buseelay eegmada iyo weliba heese kale oo ka mid a sugaanteeda iyaguna aadka loo dhegaysto nasteexa waxaad ii sheegtay bilowgii waraysigeennan heesaa qaar aad adu laxan ka saartay inay jiraan marka heestii horeyna soo tilmaanay oo kale inaad adu laxankeeda lahayd in ma jiraan heesaha qaar aad laxan saartay maxaa ka mid a bal heeso aadaad noo tirisa aad laxan ka saartay runtaa fiican horta anigu dee laxan aan saaro horta laxamada waan isku dayaa waan saaraa laakiin most of heesa aan anigu qaaday waxaan ka jeclaa in anu laxanka aan sameeyo in aniga la ii saaraan ka jeclahay laakiin hadda hal hees ayaa heesaha aan qaaday ku jirta waana heesta hogaan caashaq runtiina laxankeeda dee inaan saaro anaa waan ka maarmi waayey markii aan dee laxankiiba dhowr jeer la raakaadiyey deedna waxaan siri bal naseexay waxay doontaa noqotay adigu isku abla ablayso halkaas lamar heestii heesa kaloo aan saaray laxan laakiin heese aan saaray oo dee banaanka hadda yaala taasaa jirta laakiin anigu intaan saaraba haddana waxaan isku dayaa haddaan saaro xitaa anigu intaan meel dhigta saaro waxaan la raadiyaa laxamo kaleeto oo dee saan mataqaanaa laxan kale aan u qaato marka waad isku daydaa laxanko iyagana waad samaysaa si waan isku dayaa wato laakiin qof anigu laxan saaro bele ku qaba ma ahi khatarta ay leeyihiin waxa waa waxaan isku daya waa wax markaa saa sanka u koriy saa sanka ugu dhex jirto waad iska baranaysaa waagaag haddaynu eegno dhinaca kale xagga jilitaanka gaar ahaan masrixiyad faneedka de hore waxaa aad caan ugu ahaa hobolladii waaberi kooxa faneedyadii dee aadka u soo caanbaxay sannadihii toddobaataneyadii siddeetamaadkii iyo dabayaaqadiisii in hore ma lagu yidhi aad baad ugu fiican tahay inaad xagga masrixiyadda jisho ama aad bulshada wax u soo gudbiso haa weliba de dadka shicibku waxay jecel yihiin xagga komediga markii qofka dadka in laga qosliyo marka anigu caadi ahaanteydaasaan ba iska ahay dadka dadka kama qosliyo laakiin dabeecaddeeda waxay iska tahay dabeecadde waan iska furfuranoo dad walba qof walba dee waan imtixaanaa oo ma jiro qof aan anagu walgeyda isaan isna aan ashaan si kale aan isku aragnay laakiin xagga majaajilada caadi ahaan anigu xagga xitaa heesaha iyo xagga majaajilada anigu majaajilada aada usii jeclahay weligiina waan jeclay inaan wax matalo anoon heesaha bilaabin oon heesin ayaan waxaan jeclaan jiray inaan wax matalo aad baad imaka aad hadday noqoto masrixiyad faneedyada muddooyinka dambe masrixiyadda tusaale ahaan oo kale la yidhaahdo qooto qooto koleyda dadku aada u daawadaan ayaa ka mid a waxyaabaad aadka uga soo muuqatay inta badan dadka ka qosliya anu qaarkood markaan daawanayo dhabbaaban moodaaba markaad jilayso ma jiraan marka adiga qaar si gaara xusuustaada aan waguyin oo ama ay dadku aada ku weydiiyaan
ha way jiraan runtii most of them haba ugu badnaato qooto qooto sidoo kale waxaa la weydiiyaa ruwaad la yiraahdo fadeexadii facebook oo aan ku matelayo gabar shaaqiyada ama hooyaasha haddana mataqaana lacagteeda uusan dhamayn oo aan sidii ku matelnay aniga iyo fanaanada deeqa holland oo iyadana aada la ii weydiiyo labadii kun iyo afar iyo tobankii soo baxday sida ruwaayadaan ku matelnay maraykanka aniga iyo fanaanadii weyneyd faadima faadima nakruma iyo fanaaniin iyo majaajilistaa reer maraykana oo la yidhaahdo riwaayadaas qisadu qaxu keenayo qurbihii lagu yaacay waa kamida qoota qoota kamida dhowr dhowr kuwa aan isla matelnaa axmed saki fanaanka axmed saki waa la weydiiyaa waagaag aynu intaa dhinaca haddaynu kaga soo baxno waynuu soo noqon doonaa waayaha teleefonkaaga iyo su-aalaha axmed saki baad soo hadal qaad haddaynu toos u galno kugu baraaray daymada barwaaqaystee aragtida bu'da wiilashayda u buseelay u buseelay daymada waxay ka mid tahay heesaha talantaaliga ah eed qaado fanaaniinta kale la qaado heestaasi iyadana haddaad waayaheeda nooga waranto ereyadeeda iyo weliba laxankeeda iyo siday u dhacayso
heestaas waxaa iska le abwaan abwaan oog oo degan xagga iyo maxaa la yihahday sacuudiga heestaas waxay soo baxday haddaan two thousand fourteenkii mid ahayd mise two thousand fifteenkii si fiican runtii uma xasuusto musigeeda waxaa iskale furule xamdali furule marka heestaas dee kolba hees annaga qisa noogu saabsan ku saabsan dad ma ahayn heestan adwaanku uu nala jeclaaday bay ahayd runtiina hees aada u macaan bay ahayd waa hees aada u caan noqotay bay ahayd waana heesahaas talantaaliga aan qaaday kuwa dee mataqaanaa markaan meelka heesayo ama dalabkeeduna ugu badan yahay dhegeysigeeduna ugu badan yahay waa heesaha aadka loo dhegeystay ka mid noqotay baa tidhi waa hagaaga bal aynu wada dhegeysana hadda mar
buralaydi sheekhiyo bixin duuleyo xee buralaydi sheekhiyo bixin duulayo xee oo beri samaado xooluhu barqanaya
barwaaqaystay aragtida gudaha wiilashayda buse helay eegmada
heestaa kugu badhaaray haddaynu dhegaystayaal intaasi kaga soo gudubno nastex haddaan geesta kale ku weydiiyo muddo dheer ayaad qurbaha ku noolayd islamarkaana ilaahaatamadda dabcan waad ku nooshahay waxaad ka mid tahay fanaaniinta aadka loo dhagaystay qurbaha muddooyinkii dambe ilaa haatanba sugaanta casrigaa ka soo saara dabcan markaynu eegno fanaaniinta ama qurbaha kugula noolaadaan ama berigii hore fanaaniintii hore soomaalida ay hobalada waa beri ha noqoto iyo weliba haatanba haddaad eegto dee dabcan fanaaniinta qurbaha jooga ee ajaanibka aan ahayn soomaalida waxaa jira wax la yidhaahdo celebrity ama ashkhaas caan ah oo dadka aad u jecelyihiin markaad qurbaha joogto iyo weliba eed bulshadaa dhex marayso adigoo fanaan soomaaliyada fanaaniintii loogu jeceliye ka mida iyo dadkii kaloo caan ah oo maxaanku idhaha celebritigii markaad u eegto ajaanibkii maxaad dareentaa markaad bulshada dhex marayso markaan bulshada soomaaliyad ku dhex jiro horta dee oo aan bulshadii soomaaliya aan ku dhex jiro magaalada aan deganahay aan dhex marayo runtii qadarin aada u weyn baan ka baxelaa bulshada soomaaliyeed iyadoo ugu qadarinaya magaca fanaannimo oo runtii meeshaan tagana aada looga soo dhaweeyo iban dadka aan caadi ahaan weji dee anuu fanaan ahayn xitaa yaqaanay runtii aad bay igu qadariyaan laakiin dee kolba waxaa lidi wadan aadan lahayn maxaa mara aadan lahayn dhaxankaa ma celis kolba dee wadankaas aan deganahay waa wadan aan dhalasho ahaanna aanan kasoo jeedin nasiibku igu beegay markay noqoto wadankaas dee anugu dee dadka cadaanka ajaniga wadan kale ama dad aktiri fanaan kamida dee qofay garanayaan ma ahida haddii iban xitaa i garanayaan inaan fanaanid soomaalida ama fanaanid ajnabi ahayd unbaa i garanaya mahana dee qiimaha dee qiimo agtooda kama lihi laakiinse bulshada soomaaliyeed meel walbay joogaan wallahi aad bay ii soo dhaweeyaan aad bay ii qadariyaan waana soom horeyna waxaa u tiri maxaa liya feelin shirdaarba hadda kahor waxay tiri iyadoo la wareysanayo fanka soomaaliyad bay tiri lacag lagama helo laakiin magac baa laga dhaxlaa oo dee guri walbaa noo furan oo meel walbaa noo taqaanaa oo lasoo dhaweeya guryaha iigu way marka marka haddaan si kale ku weydiiyo ma tabtaa innaba marnaba in haddiiba tusaale ahaan oo kale waddankaagii aad joogi lahayd oo dhisnaan lahaa oo bulshadaadii aad ku dhex noolaan lahayd oo sidaa u dhex lugeyn lahayd waxaad la kulmi lahayd
wallahi aad baan waxa aad baan uga fakaraa because markaan hadda fanaaniinta waaweynaa aan aan marmar la joogo ama ay iga sheekeeyaan hadda faynishib daahir oo kale maamomar maamo maray mursan maalmooyinkii hore waa beri dadkii aan dee aan hadda aan qurbaha aan aan isku aragnay runtii markay kaaga sheekeynayaan waxa weeyaan waad qiiroonaysaa because markay kaaga sheekeeyaan waxay kuleeyihiin calishaan madan yada arki jirinba calishaan iska daa in ay iyagoo mataqaanaa meel taagan ama meel duuska adeegan xitaa ma la arki jirin waxay ahaayeen dad runtii aad qiimahooda u sareeyo ilaah baa mataqaanaa weyn oo waaxidee dee aan xagga bulshada soomaaliyed ugu weyn marka waan dareemi karaa waanan waanan jeclaan lahaa marnaba baan jira haddaa talo haddad xilligaa noolaan lahayd fanaanadna ahaan lahayd sidaasaad uga sheekeyn lahayd maanta qiimaha sanku u leeyahay inaad u ogaan lahayd laakiin mar walbaba dee anig marka iyagu hadlayaan ay ka sheekeynayaan waxaan leedahay sankayga inuu wax badan uu ka dhiman yahay qiimaha ay lahaayeen ay soo arkeen inaan anugu marnada aanan gaari karin until wadankayga aan imaado marka waanan runtii maasha allah dee taasna waa kaas laakiin markii aan imi labadii kun iyo lix iyo tobankii aan soo galay geyigeyga soomaaliyeed laga bilaabo wadankaan hadda nairobi aan ku suganahay laba sano ka hor aan shog ku lahaa ayaan usii gudday xaggaasi dee geyiga soomaalida jirto runtii aad baa la ii qadariyey aad baa la ii soo dhaweeyey waanan dareemay runtii inaan bulshada wax badan aan ka duwanahay markii aan arkay dee sida la ii mataqaanaa aan la ii qiimeyn qaali la iga dhigayo markaasaan dareemay fankayga inuu yahay inaan u ah inaan fankayga uu yahay fan soomaalida aan fanaan u ahay iyagu iyaga un ay wax iga dhigteen iyaga un aan wax u ahay qiimaha markaasa dareemaysaa ay ka hadlayeen fanaaniintaas waaweyn intaanan qurbaha ima intaanan wadanka imaan had yaad haddaynu dhankay heesaha dib ugu noqono in heesta la yidhahdo jes jes oo ka mid a heesaha markaad eegto midhaha iyo laxanka iyo luuqda iyo qaabka ay u dhacayaan ayd moodeyso in laysu dooray oad moodeyso inta laysu dooray isku meelun la keenay eryo aada u cajiiba ka mid yihiin oo qalbigan kuu jeelane caashiqu jirrabaye marnaba kaa jeesane in heestaasi balyada nooga waran heestaasi waxa weeyaan heesahaygii waxay ka mid tahay ugu horeeyey aan aan yeesho waxaa erayadeeda iskale abwaan cabdirshi abwaan cabdirshi yuusuf jibriil ereyada iyo lixankaba isaga iskale muusigana waa maxamed karama marka heestaasi kolba waa hees runtii ay dadku aada u jeceliyin ilaa abtu ilaa hadda oo aynu joogno markaan meelaha iyadana laga dalbado ama aan haddaan qaadayo dee maslaxu markaas dee dadku ay aada u jecelyihiin inay dhegeystaan anaaba ka mid a heesaha waxay ka mid tahay heesahan isku daweeyey xilliyada qaar aan dawa ahaan u liqo marka sida kaniinka loo liqayo somaad arag ha
waayahay aada iyo aad heestaasaynu maqli doonaa dhegeystayaashii adiga aniguba guud ahaanba dhegeystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan tan iyo tidhu barnaamijkan oo kale a isugu iman doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
heestaasi fanaanada nastaxaynda waxay u dambeysay barnaamijkii caweyska washington nala socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shurwac intaynaan gebagabada idaacaddeenna u gelin aan caalamka aan idhahde wararkii caalamka kuwoodii ugu door karanaa aan idiin soo gudbiyo wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in tirada dadkii ku dhintay saddexdii qarax ee shalay ka dhacay hotel saxafi iyo agagaarkiisa ee magaalada muqdisho ay haatan gaadhay labiyo konton qof xooga ay v o idin kasoo urursay ilaa iyo shan cisbitaal oo ku jira cisbitaalka madiina oo dhaawacyada ugu badan iyo meydadka la geeyey ayaa sidoo kale tirada dadkii ku dhaawacmay qaraxyadaasi gaadhsiinaysa boqol iyo lix qof dad goobjooga ayaa sheegay in dadka dhintay badankoodu ay ahaayeen dad rayid ah oo isugu jiray kuwo jidka marayay kuwo saarnaa bajaajyo caasiyo iyo baabuur kale oo waddada marayay markay qaraxyadu dhacayeen hotel saxafi ayaa ku dhow isgoyska mashquulka badan ee kilomitr for waxaana kasoo horjeeda xarunta c i d da warar ay baahiyeen baraha internetka ee taageera ururka al-shabaab ayaa lagu sheegtay ayaa ururku ku sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi dhinaca kalena madaxweynayaasha soomaaliya iyo eritrea iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa kulamo ilaa iyo shalay ay ku lahaayeen magaalada baxradaara dalka etoobiya maanta soo gebagabeeyey kana soo saaray warmurtiyeed warad murtiyeedka ayaa lagu sheegay in madaxweynaha soomaaliya waa madaxweynayaasha soomaaliya iyo eritrea maxamed cabdulaahi farmaajo siyaasa forka iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ay kulamadoodii ku jeexjeexeen isbedelada siyaasadeed ee taariikhiga ee ka dhacay gobolka dadaalada nabadda iyo isdhexgalka iyo iskaashiga dhaqaale warmurtiyeed ayaa marmurtiyeedka ayaa lagu sheegay in madaxdu ay dib u eegis ku sameeyeen qodobadii ku xusnaa heshiiskii ay bishii sebtembar ku saxdeen magaalada asmara ee dalka eritrea warmurtiyeedka waxaa lagu xusay in madaxdu ay ku heshiiyeen inay soo si wada jira uga wada shaqeeyaan dhibaatooyinka la soo gudboonaada gobolka dhinaca wararka caalamkana madaxweynayaasha maraykanka iyo faransiiska ayaa sabtida sabtida maanta ah ka dooday arrinta ay ku kala duwan yihiin ee amniga yurub waa maalin kadib markii madaxweyne trump uu gaaray magaalada baris islamarkiina uu dhaleeceeyey madaxweynihii uu martida u ahaa markii uu bilowday kulankoodii ka dhacay qasriga elise ayaa madaxweynaha maraykanku ku celiyey baaqii ahaa in la wadaago kharashka ku baxaa difaaca yurub madaxweyne trump ayaa yidhi waxaan doonaynaa yurub xoog badan madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa isna ku jawaabay waxaan aaminsanahay awoodo badan oo yurub ah iyo difaac dheeraad ah oo ay yurub hesha ayuu yidhi labada hogaamiye ayaa ka fogaaday in iyagu ay isdhaleecayaan ugu yaraan intii warfidyeenadu ay goobtii ay ku shirayeen joogeen markii uu faransi ka degay ayaa fariinu twitter ku diray madaxweyne trump ku sheegay in yurub marka hore ay bixiso qeybteeda nayto kaga soo aadan ka hor intaanay ka fikirin ciidan ay yurub yeelato haatanna heestii waa kaa go-ay fanaanka axmed naaji sacd heestaasi waa guura iyo fanaanka axmed naaji sacad ayaa u dambeysay idaacadayadii caawa intaynu mar kale kulmi doono anigoo maxamed cabdi maxamed colaad xasan iyo bashiir abiikaro idinle sidaas iyo fiid wanaagsan
gaarkiis maxaa ku geeyey